gogashan maanta ah halka taalla ninkii xalay dhigay oo in laysugu yimaado iyaduu shirba ayaantan soconayay isimka dhigay maanta iyadoo uu wiiggaba soconayay waa mudnaan weyn baannu siinaynaa saddex masala un baannu ka hadlaynaa mid walba saddexdiiba waa la taabtay horta shilka shalay ka dhacay daroor ha la joojiyo shil degdegahoo dhacay buu ahaa sida naloo sheegay labada beelood ee walaalaha ee arrintaas aan hiirtaayada hore lahayn ay ka dhacday waxaannu ka codsanaynaa inaan xabaddaa shalayto dadku ku dhintay mid laga dabageeyaa jirin wanaag baannu inii rijaynaynaa kala sabir baannu inii rijaynaynaa haddaad noo baahataan oo aad waxidinku adkaadaanna diyaar baannu inii nahay ragga halkan fadhiya oo isimadii boqorkii iyo haatan isimadiiyo qayb walbale waxaannu diyaar inii nahay wixii shalay dhacay wixii idinku adkaada insha allahu tacaala waa inla xaleelinaynaa oo ina xal baannu inii la samaynaynaa diyaarna waa inii nahay laakiin inaad ku filan tihiin bay nala tahay hawshaa waxaannu doonaynaa dowladduna inay ciidamo iyo burmad wacan inii geysay waa ognahay ininkuna si wacan arrintaa uga hortaga intaasi intaa weeye inta labaad waa ognahay ayaamaha mabuuqii uun ka jiray lacagaha lacagta doolarta iyo lacagteenna soomaaliga waxyaalaha uun haatan haddii xalayto lala kulmay madaxweynihii puntland si wacan buu u jawaabay wafdidii xalay u tagtay oo xaajooyinka ugu tagtay jawaabtii uu siiyey markay kala hadleen dhawaaqaa ka yeedhaya dhaqaalaha waddanka oo ah sarrifyadii lacagta waxaa naloo sheegay inuu madaxweynuhu yidhi maantaan guddi u fadhiisinayaa waa mahadsan yahay waxaannu doonaynaa wixii maanta la soo saaro haddii mar horena loo fadhiistay maantana madaxweynihii waf fadhi labaad qabtay in dadku ku qanco carruur dhalatay shalay ma nihin waxeenaa yarkaa ee iftiimaya sidii ay inoogu hanaqaadi lahaayeen falowgeeda ha la qabto doorashada si wacan ha loo qabto madaxweynuhu doorashada wixii tabata ah ee maamul gobolladoodu tabanayaan waxaannu leenahay oo codsi uga soo jeedinaynaa si wacan tabashada ha u saaro oo raalliha ku noqdo bismillaahi raxmaan iraxiim haddee wixii la rabay in la sheego odayaashii iga horreeyey baa sheegay aniguna waxaan ku darayaa oo keliya waxa weeye intaas ay sheegeen ayaan raalli ku ahay eena la qabaa goobjoogna ka ahaa waxaan rabnaa oo keliya in ay dhacdo doorasho loo wada dhan yahay wixii maxaan yidhahdaa la tabanayo la saxay aan lagu degdegin ciddii markaas haddee harta ayada weeye laakiin weli in fursad laysa siiyo oo gaar ahaan madaxweynaha federaalku odayaasha uu fidrad siiyo annaguna inaan ayaga maxaa la yidhahdaaye soo riixno intaas ayaan ku darayaa odayaashaanna waa aragnay boqorkuna hore wuxuu u soo arkay madaxweynihii arrimuhu meelo fiican bay marayaan yaanla moodin in la kala tegey hawlihii weli waa socdaan hawlihii weli waa socdaan tan maxaa la yidhaahdaa lacagta haddee guddibabaa loo saaray annagu odaga waa la talinnay si kasta oo wuxuu jiraanna haddee odayaashii waxaan ahayn deegaanka oo xogagaalka ahaa oo nin walba meeshii uu ka yimi wixii ka jiray gaar ahaan buu sheegay markaasaa waxaan ku niri madaxweyne waxaan kaa codsanaynaa arrinta in siyada lagu soo celiyo haddii si ka fiican la helayona hadde waa sax dharoor waaba la sheegay annaguna waxaan leenahay sidii loo sheegay war ha la kala joogo dadka hoos hoos baa faraa loogu dhaqdaayo inta u dhawoway ha dhaqdo haddii kale annaguna waa imaanaynaa taas ilahi rabbilcaalamiin waxaan leeyahay insha allaahu ilaahay waafajiye subxaana wa tacaala waa la yidhi isimada iga horraysaa yidhi saddexdaa qodob qodobka u horreeya oo ah dagaalka dhex maray walaalaha wada deggan waxaan leeyahay oo aan leenahay oo shirkaanaan ka joosjeedinaynaa dagaalkaa sharudlaan ha lagu joojiyo oo walaalayaal waxaad ogaataan nambar wan soomaaliya dhammaanteed ama beelaheenna ama beele kale ahaatee qori lagu kala adkaan waa waxaa kordhaaya keliya in dadku dhammaado oo dhulku dhammaado oo dhaqaaluhu dhammaado keliyaa kordhaysa hawshu inta iyo dhahay laguma waaro colaad markii boqol dhimato baa la heshiiyaa inta ay fududdahay oo ay iyo dhahay ha la heshiiyo xabaddana ha la joojiyo ilaahayna ha looga boqo qof walbana waxaad ogaataa keligaa inaad ilaahay hor istaagaysid qiyaamana wax lagaa weydiinhayo dhiigga daadanayaana ma ahan sahal maaha qof walba ogow inaysan sahal kugu ahayn inta iyada kaloo bannaanka joogtaana waxaan ku ducaynaynaa ilaahay inuu joojiyo dagaalkaas oo hawshaa dadka walaalaha nabad dhex dhigo sidii uu ragga iga horreeyey u yidhaahdeen walaalayaad waa dhammaysan kardhaan dhammaysta hawshaa gacantana ku dhiga dowladdana waxaan leeyahay sidii loo yidhi ha u gurmato hana kala dhex istaagto haddii naloo baahdana waan imaanaynaa qodobka intaasaan ka leehay qodobka macnaha waxaa weeye dhaqaalaha lacagta waxaan leeyahay madaxweynaha puntland madaxweyne dadka aabbihiis baa tahay sida ilmaha yarkaa oo aabbuhu uga naxo uga nax in badan oo badan oo badan oo badan oo tiro badan oo puntlandna yaan lahayn lacagta bangiga lagala baxo iyo mobaylka lagala baxo aan lahayn ee dhammaatay baan lahay waanad og tahay dhib ka jira madaxweyne waxaan leeyahay inta u naxdid dadkaaga sidii hadda aad macnaha waxa guddiga ugu saadhay macnaha waxa weeye hadhow adigaa wax lagaa weydiinayaa ilaahay hortii adaa wax lagaa weydiinaya guddiga wax laga weydiin maayo adaa wax lagaa weydiinahayaa adaana abaal lagugu haynhayaa hadday wanaag keentan waa wanaagga adaa lagu haynaya hadday dhibaato keentana dhibaatada aday adaa lagu saaraya inta marada dhexda ku xiratid dadkaas maanta baaba'ahaya waxaad yeeshaa ilaahay inta la kaashatid waxaad yeelaysaa wax u qaba oo waxaad yeelaysaa hawshaas wixii ay wax ku qabsan karaan u soo dhowee annaguna waa kugu ducaynaynaa waana kugula shaqaynaynaa qodobka saddexaad waxaan leeyahay sidii loo yidhi madaxweyne dalkeennu wuxuu ku jiraa sida aad ogtooshahay waad soo madhay wasiir baad ka soo noqotay mid baad qaybaad madaxweyne ka tahay kabka buu ku jiraa oo meel baynu gurguuranaynaa waa istaagi doonnaaye inta la istaagaya ha laysu samro ha laysu dulqaato waxaanad ogaataan afar sano ninkii hadda qabsadaaho afar sano haysanaya wax badan ma haysanayo meel baynu uga gudbi doonnaa marka hawl intaa keliya inoo ku xihan oo afar sano keliya inoo ku xihan wakhtigeenna yay dhumin dalkeennana yay baabi'in danteennana yay baabi'in insha allah haddaalayaa isu samra isu dulqaata doorashadana u dareera wixii aad iska tabanaysaan oo isdhex yaalla wixii aad liqi kardhaanna liqa wixii idna liqi karinna dad iyo ehel bay leedahay macnaha waxa weeye isaga imaado ka wada hadla laakiin waxaad yeelaysaan sidii loo yidhi hayna ka burburinina dalkeenna waa gudbi doonnaa gobanni baynu gaari doonnaa dalni baynu gaari doonnaa cadowga badan oo aan leennahay fiiriya intaynu soo marray dhibaato fiiriya soddon sano baa ayna ka soo wareegtay oo dhibaato ah oo dalkeenna marka insha allah haddaa la yidhaahdo afartaa sanoo ninka hadda ku guulaystaa waxay ila tahay ninkii raba kursigaa ninkii rabaha wuxuu gaari doonaa one man one food buu gaari doonaa الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين marka hore ilaahay baa mahad iska leh ilaah baan ku mahadinaynaa kulankan maanta halkan isugu kaaya keenay intanoo ah isimadii iyo waxgaradkii iyo mas-uuliyiintii ummadda mas-uulka u ahayd soomaali dhaqankeedii intii sali kadhay waxaan aad iyo aad uga mahad celinaynaa qadasharafta halkan uu maanta noogu sameeyey fiqi cabdinaasir oo intaan kulmisay fiqiga waxaan leenahay guulayso waxaan kaloo rabaa la wadaagayaa salaadiintii iyo isimadii halkan ka hadlay kelmadaha ay soo jeediyeen waxaan baaq u diraynaa shaqaaqada ka dhacday dharoor horeyna waan uga hadalnay haddana isimada inta aan hadda halkan ka hadlin oo fekerka horey u dhiibatay iyo inta hadda halkan ka hadashay ee fekerkoodaan qabaa shuruud la-aan in lagu joojiyo ciidamada amnigoo jooga ciddii ka dhaga adeegta inay gacan adag ku qabtaan insha allah bidmillahi kariim hawshaasi inaanay noqon muxuaha wax sii jiitanta intii dhiman lahayd oo wax ku noqon lahayd ilaahay baa qadaray laakiin wax dambe inaanay dhiman xoogga in la saaro dowladda iyo ciidanka hadda ku dhex jira inay gacanada ku qabtaan insha allah arrinka kale waxa weeye sida qodobada looga hadlay qodobka dhaqaalaha iyo lacagta iyo shilinka soomaaliga oo waayadanba shaqaaqadeedu jidhay sidaa loo sheega weeye madaxweynaha waan kala hadalnay wuxuuna ballan qaaday inuu guddi khubara'a u fariisinayo oo mas-uuliyiin hore oo maaliyadda wasiiradeedii mas-uuliyiin kaleeto aqoon-yahan insha allahu waxaan rajaynaynaa inay wax ay ummaddani ku qanacdo inay ka soo baxdo wax walbana sideedii ay ahaadaan insha allah saasaana madaxweynaha ka rajaynaynaa iyo guddiga ku jira hawsha intaba insha allah shacabkana waxaan leenahay isdejiya ilaah idankii waxa weeye khayr bay wax walba noqon doonaan insha allah arrinka saddexaad waxa weeye qodobka siyaasadda runtii anigu waxaan soo arkay madaxweynaha dowladda federaalka muqdishoaan ku kulannay waxaan ka wada hadalnay waddankan iyo siduu horey ugu socon lahaa wuxuuna ballan qaaday inuu diyaaru yahay sidii doorashana u qabsoomi lahayd waddankuna uu horey ugu socon lahaa waxaan kaloo kulannay mas-uuliyiintii madaxweynayaashii hore sheekh shariif waana riboorka muqdisho ku kulannay oo weliba yidhi madaxweynaha federaalkana inaad aragtid waa fiican tahay waxaan kaloo kulannay madaxweyne xasan shiikh oo isoo booqday waxaan isaragnay oo isagana aan kulannay musharaxiintii shariif xasan musharax cabdikariin daahir caligeelle musharaxiin badan oo kaleeto aan halkan dhammaantoodba waxaan ka wada hadalnay in waddanka iyo masaalixdiisa iyo sidii ay horey ugu socon lahaa in laga shaqeeyo intaa kadib waxaanu xalay madaxweynaha kala hadalnay arrimaha doorashada waxaan kaloo nasiib wanaag ah inaanu isagana madaxweyne axmed madoobe inaan labada madaxweyneba arrinkaa aan si gaara ugala hadalnay waxay ballan qaadeen inay diyaar u yihiin sidii wax u qabsoomi lahaayeen wixii madmadoow jirana sidii meesha looga saari lahaa ra-iisul wasaaraha naftigiisa teleefon baan isku maqalnay runtii waxaan leeyahay mas-uuliyiinta soomaalida hadday dowlad goboleedada tahay madaxweynayaashooda iyo hadday dowladda federaalka tahay madaxweynaha iyo iyo ra-iisul wasaaraha dhammaantiin mas-uuliyad baa idin saaran mas-uuliyaddan inta idin saaran idinku waad u dhaarateen ilaahay kitaabkiisaaad ku madheen inaad dadka maslaxadooda ka shaqaynaysaan ilaahay waa idin weydiinaya kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raaciyati waxa aad mas-uulka ka tihiin oo ummadda soomaaliyeed mas-uuliyaddeedu idin saaran tahay waa laydin weydiinaya ilaahay hortiisa inaad ilaahay mas-uuliyadda uga baqdaan oo aad shacabka u tudhaan oo wax allaaliya wixii idiin dhexeeya oo faraqa aad ku dhammaysaan wadahadal iyo isafkarad iyo isu tanaasul ayaan idinka doonaynaa musharaxiinta mas-uuliyiin madaxweynayaashii hore baa ku jira waddankana waddankaad soo xakunteen haddana haddaad xakun raadinaysaan mas-uuliyadda iyo xilka horeyna waa idiin saarnaa haddana waxaad u tihiin mas-uuliyiin inaad cid walibaaba uu ka naxo waddanka iyo ummaddaas inaanay dib u noqon musharaxiinta kaleetana sidaasi leeg baan leeyahay isimada halkan fadhiya iyo isimadii aan muqdisho ku soo ballannay oo iyaguna sidanoo kale ugu fadhiya inay arrimaha iyo muxuu ay ka hadlaan dhammaantood annagana xil baa naga saaran waddankan xilka naga saarni ay idinka tiinu waa meerto iyo ayaamo iyo sanooyin laakiin annaga xil intaannu nool nahay xil baa naga saaran waajibaadka aanu leenahayna mar kasta waannu qaadanaynaa cid aanu marti uga nahayna ma jidho waxaan idiin soo jeedinaynaa wiilashayadii baad tihiin inaad sida ugu dhaqsiyaha badan iyo sida ugu wanaagsan oo doorashadu u qabsoomi kadho inaad u qabataan hawsha annaguna waajibkayagii baannu gudanaynaa xilkayaga iyo mas-uuliyaddiina saarnayd weeye inaannu ka hadalno wax kasta oo jira beesha caalamka oo iyaduna indhaha inagu haysa oo mar walbaba la garab taagan soomaalida sidii ay arrimahooda u fududayn lahayd waan uga mahad celinaynaa waxaan leeyahay marka intaan beesha caalamku idinkana aynu soo faragashan faraqa idin dhexeeya dhammaystira aad iyo aad baad u mahadsan tihiin intaasaan kusoo koobaya ilaahay towfiiqda hayna waafajiyo talada abshirteeda ilaahay hayna waafajiyo ilaahay waxaan ka baryaynaa dowlad soomaaliyeed oo loo dhan yahay oo ummaddan xaqa ku hogaamisa in ilaahay ina siiyo ilaahay waxaan ka baryaynaa amni iyo nabadgelyo maamulada iyo dhammaanteen in ilaahay meel kastoo aanu joogno amni ilaahayna siiyo ilaahay waxaan ka baryaynaa soomaali quluubteeda in ilaahay isu soo dumo